qiimaha iyo maqribka oo ina soo haya waxaan si gaara marka koowaad uga raaligelinayaa kasoo qaybgalayaasha iyo qabanqaabayaasha in ay dowladdu si mug leh maanta aysan uga soo qaybgelin oo ay mudneed maanta in ay noqoto maalin ay aad loo weyneeyo la fasaxo dowladda oo dhan maalin laga dhigo si mug lehna loo loogu dabaaldego maalinta qiimahayn oo ah oo maalin caalami oo maalinta afafka adduunka ah waxaan bogaadinayaa una mahadcelinayaa ururka aqris qoriska maankulan iyo wakiilka akademiyadda aga oo qabanqaabintan muhiimka ah soo diyaariyay mudanna runtii mahadcelin intaan mid ka badan maanta waxay inoo leedahay ahmiyad gaar ah waxay mudan tahay xus qiimaheedu uu ka duwan yahay qiimaha maanta aan sameynay iyadoo oo aan mar kasta inteena qabanqaabada isugu timid aan uga mahadcelinayo balse waxaa isweydiin mudan dhibaatooyinka ku dhacay afkeenna hooyo maxaa sabab u ah waxyaabo badan baa laga soo hadlay qodobka anu aan ohan karo sabab buu u yahay waxaa ka mid ah wadan markuu burburo waxaa burbura dhammaan wixii uu wadankaas tiirka u ahaayo waxaa ka mid ah oo muhiimna ah wadankan markuu burburay wuxuu u yeeshay manaahij kala duwan oo u adeegaya wadankii wadankii waxaan dan u ahayn waxaan marka ka soo kabanaynaa runtii dhibaatadii iyo burburkii dhacday sanad dugsiyeedkan waxaa dhaqan galay manhajkii dugsiyada hoose waxaana rajaynayaa in uu kii dugsiyada dhexena dhaqan geli doono sanad dugsiyeedka soo socda ee sagaaliyo toban labada kun iyo labaatan haddii aan helno manhaj hoose dhexe ah kii dugsiga sare oo inoo dhisnaana kan cusub ee la sameeyey lagu qaabeeyo labada kun iyo labaatanka waxaa la odhan karaa taariikhdii soomaaliga iyo ahmiyadda uu afkeena lahaa wuxuu aasaas ka soo kacayaa barashadii ardaydu ay soo baranaysay xanaano dugsi hoose dhexe ilaa dugsi sare waxaan odhan karnaa dhibaata markay timaado waxaa lagaga baxaa waqti dheer in laga gudbo oo marxaladaas iyada ah ay noqoto marxalad laga tillaabsado siduu wasiirka iga horreeyey uu sheegay wuxuu noqon doonaa qorshaha sanadkan sanadka ku xiga hadduu rabbi idmo qorshe ka mug weyn dhaqankii lagu soo daro hoolkan hool ka mug weyn oo ka weyn ee la yimaado madaxda dowladda ugu sarreeyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisu ay joogaan oo fadhiyaan muddo isbuuc ah ugu yaraana uu socdo barnaamijka isaga ah oo aan u adseyn doono maalinta koowaad iyo afar maalmood oo dambe oo lagu kabo oo dhaqankii iyo hidihii dhammaantiis lagu xuso hadduu rabbi idmo kaasoo kaabaya afkeena hoy